أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaennu jecel nahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaabaad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo kooxda riddada ee xasan gurguurta ku eedeysay xatooyada in ka badan toddobaatan tan oo raashiin gargaar ah ay ku sheegtay kadib markii la jabsaday bakhaarkii ay ku kaydsanaayeen barnaamijka faafareebka wararka ah ayaan idinkugu haynaa ciidanka maraykanka oo haweenay ku toogtay magaalada minnesota ee gobolka minneabolis oo ah halka ugu badan ee soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka laga ugaarsado wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaas ayaan idiin haynaa mujaahidiinta oo qarax gudaha magaalada baydhabo kula eegtay maleeshiyaadka murtadiyiinta gaar ahaan kuwa ashahadla dirarka ah ee niisa oo xilligaasi ku jiray roondo maxaa khasaare ah oo soo gaaray barnaamijka ayaan idinkugu haynaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa qaybtii labaad munaasabadii looga hadlayey horumarka guud ee ka jira wilaayaadka gobollada dhexe dhanka kalena lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta qodobada kale ee caawa aad naga dhegaysan doontaan waxaa ka mid a machad laga leeyahay dalka itoobiya oo sheegay in maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan uu xaq u leeyahay in la aqoonsado islamarkaana uu noqdo dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan iyo wixii nagu soo kordhaba oo aad maqli doontaan inta uu barnaamijku socdo walaalaha maahir iyo cismaan axmed dhuubo ayaa igala qayb qaadan doona anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa kooxda riddada ee xasan gurguurta ku eedeysay xatooyada in ka badan toddobaatan tan oo raashiin gargaar ay ku sheegtay kadib markii la jabsaday bakhaarkii ay ku kaydsanaayeen raashiinkaasi qodobkaas iyo qodobo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ku burburiyeen xarunta safaricom ee magaalada mangay ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya safaricom waa shirkadda ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee kenya dhanka baay howlgal qarxa oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala eegtay maleeshaadka riddada ee nisa kuwaasi oo ku jiray roondo waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo kooxda gurguurta ee ku weedeeyey inay xadeen in ka badan toddobaatan tan oo cunto ah dowladda maraykanka ayaa warbixin ay soo saartay ku shaacisay inay hakisay bixinta kaalmadii ay siin jireen kooxda riddada soomaaliya kadib markii kooxdaasi lagu helay boobka xaddi gargaar lagu sheegay oo aada u badan warbixinta waxaa soo saartay waaxda arrimaha dibadda maraykanka waxay sheegtay inay hakiyeen dhammaan kaalmadii ay siin jireen kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho iyadoo go-aankaasi u sababaysay dhacdo aada loo hadalhayo oo lagu eedeeyey mas-uuliyiinta kooxda riddada kuwaasi oo boobay toddobaatan iyo lix tan oo gargaara saraakiisha kooxda riddada gurguurta ayaa lasoo wariyey inay jabsadeen oo ay burburiyeen bakhaar waxa loogu yeero hay-adda w f b ay leedahay ka oo ay kala baxeen toddobaatan iyo lix tan oo cunto ah oo bakhaarkaasi ku kaydsanaa maamulka trump wuxuu leeyahay siyaasad dulqaad la-aan ah oo ka dhana khasaarinta xatooyada iyo marin habaabinta gargaarka nafbadbaadinta ah waxaa sidaasi lagu yidhi qoraal waaxda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington ay ku daabacday barteeda ex madaxda kooxda riddada soomaaliya oo caan ku ah xatooyada masuqa boobka iyo waxis-tabamarinta ayaa loo sheegay inay qaataan mas-uuliyadda boobka ay ku kaceen sidoo kalena looga fadhiyo qaadista tallaabooyin dhab ah sida ay sheegtay xukuumadda saliibiyadda washington waxaa qoraalka waaxdaasi oo sii socda lagu yidhi dib u bilaabista kaalmada waxay ku xirnaan doontaa in dowladda federaalka soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda ficiladeeda aan la aqbali karin islamarkaana ay qaado tallaabooyin sax ah oo wax ka qabasho ah sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhaca loo geystay bakhaarkan oo ku yaal dekedda magaalada muqdisho waana mid ka mid ah mawjado fadeexado ah oo ay wajahayso kooxdan horey ayuu maraykanku u soo bandhigay dhac loo geystay saadkii maraykanku sii jiray maleeshaadka uu ku adeegto ee danab waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa machad etoobiyan ah oo ku doodaya in somalilan xaq u leedahay in la ictiraafo hon review oo ah urur fadhigiisu yahay adis ababa oo diiradda saara arrimaha siyaasadda amniga iyo istaraatiijiyadda geeska afrika ayaa soo bandhigay daraasad uu ka sameeyey arrinta somalilan iyo doodeeda ku salaysan inay noqoto dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale machadkan ayaa isbarbardhig ku sameeyey xukuumadda muqdisho iyo maamulka dabadhilifka somalilan isaga oo tilmaamay in farqi weyni uu u dhexeeyo labadan maamul haddii ay noqoto dhinaca siyaasadda iyo weliba amniga maamulka muqdisho mar uu ka hadlayey ayuu xusay in uu wajahayo khilaaf siyaasadeed oo aada u xoogan amni darro ba-an maamul xumo joogto ah musuq maasuq xarkaha goostay kuwaas oo uu tilmaamay inay sabab u yihiin fashilka kooxda gurguurte waxa kale oo hon review uu si gaar ah u carabaabay ayaa ah in jihaadiyiinta al-shabaab ay yihiin awoodda ugu badan ee ka jirta bartamaha iyo koonfurta soomaaliya halka kooxda villa soomaaliya uu sheegay in maamulkooda uu nugul yahay awoodooduna ay tahay mid daciif ah oo aada u kooban hon review waxa uu sheegay in maamulka somalilan uu buuxiyey waxa uu ku sheegay shuruudaha dowladnimo aqoonsigeedana loo arko ayuu yidhi fursad lagu xasilinayo gobolka kor loogu qaadayo ganacsiga dekedda berbera oo meesha ka saari karaa kala fogaansho guud waxa uu tilmaamay in somalilan ay raacday waddo ka duwan soomaaliya inteeda kale iyadoo ku salaysan waxa uu ku sheegay maamul hufan aqoonsigeeduna uu noqon karo xal waaqici ah balse aanu noqon doonin khatar kusoo korortay geeska afrika sida uu warka u dhigay doodan uu soo bandhigay machadka hon review ayaa imaanaya xilli xiisada gobolku ay cirka isku sii shareertay kadib markii maamulka yahuudda uu aqoonsaday somalilan islamarkaana la saadaalinayo suurtagalnimada inta labadaas oo kale ay qaadaan dowlado ay ka mid tahay etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka maraykanka oo haweeney ku toogtay gobolka soomaalidu ku badan tahay ee minnesota haweeneyda la dilay oo soddon iyo toddoba jir ah ayaa markii la tooganayay wadatay gaari ciidamada ayaana xabad uga geliyay daaqadda taasi oo keentay in baabuurkii uu xakamaha goosto kuna dhaco gaari kale walow khasaare nafeed aan laga soo sheegin shilka haweeneyda ugu sarreysa amniga gudaha maraykanka christian newom oo wadata ciidamada ayaa marmarsiyo u raadinaysaa falka dilka ah iyada oo sheegtay in gabadha la dilay ay isku dayeysay inay ciidanka dhib u geysato oo gaariga ku weerarto laakiin taas xaqiiqo ma ahan ayaa la leeyahay oo waxaa la arkayaa gaariga oo docda laga tooganayo isagoo socod ku jira marka uu falkan toogashada ah dhacay buuq iyo sawaxan ayaa bilowday goobtuna waxa ay isku bedeshay baroor diiq iyo maxfal lagu cambaareeyo donald trump iyo ciidankiisa ice ee uu ku carqaladaynayo minneabolis xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga inta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka caaw waxaan idiin haynaa qeybtii labaad ee munaasabadii looga hadlayay horumarka guud ee ka jira wilaayaadka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya kuwaas oo intooda badan ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kalena lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta ee halkaasi uu cadowga allah ka siiyey haddaba munaasabadaasi waxaa ka qayb galay islamarkaasina mar kale tabintan inooga soo sameeyey cismaan axmed dhuubow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale soo dhowaada dhegaystayaal waa qaybtii labaad iyo kulankii ee loogu magacdaray jalsatu alwafaa liahli altadxiyati waalfidaa kaasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedkiisana uu ahaa in lagu bogaadiyo dadka muslimiinta ah ee ku nool wilaayaadka mudug iyo galgaduud kuwaas oo si weyn ugu qayb qaatay xamladii cadowga ay ku qaadeen goboladaasi oo muddo sannadaha socotay ugu dambeyn allah subxaanahu watacaala uu dadka muslimiinta ku guuleeyey waxaa sidoo kale jalsada qeyb ka ahayd culimo muddo bilooyin halkaa ku maqnaa kuwaas oo safaro kala duwan kusoo kala bixiyey islamarkaana howlo dacwo halkaas kasoo fuliyey ugu dambeynna dib ugu soo laabtay goobihii markii hore ay ka baxeen kulanka oo ahaa marka kulan muhiim ah islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wulaada wilaayaadka jubbada dhexe oo shirka martigelisay iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo isna kulanka goobjoogka ahaa iyo culimo fara badan iyo mas-uuliyiinta maktabka dacwada iyo sidoo kale dad fara badan oo kulanka lagu casuumay xalay waxaad dhegaysateen qaybtii koowaad ee kulanka iyo hadaladii laga jeediyey markaana waxaan idiinsoo gudbinaynaa qaybtii labaad iyo kalimaadkii halkaa laga jeediyey aan ku horumarno sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isaga marti loo ahaa gogashana dhigay waaliga waxa uu ka hadlayaa ugu horeyn soo dhoweynta ee dadkii kasoo qayb galay kulanka kadibna waaliga waxa uu isna uu ka sheekeeyey dadka ku nool wilaayaadka mudug iyo galguduud iyo sida ay runtii ugu qayb qaateen jihaadka ka soconaya bariga africa duulaanadii ka dhacay goboladaas oo sanado badan oo an horey ugu soo socday oo taariikhda la ogyahay oo ay ka mid ahaayeen dagaaladii halkaas lagula galay xabashida sidoo kale waaliga waxa uu aad ugu mahad celiyey dadka muslimiinta ee halkaa ku nool iyo sida ay mar kastaba isu barbartaagaan jihaadka ee lagula jira soo duuliyaasha cadowga ah taariikhdan ay xustay aan soo dhoweyno sheekh cali darwiish oo isna halkaas kelimad ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على ليال الله يا مهد اسكال سبحانه وتعالى إلهي نبوك المية مكان كان خير فضلا الله أصلا مهد علينا سبحانه وتعالى بعد حمد الله جزاهم الله خيرا ولا لها مكتب الدعوة وهوشان أغاسن كذا يمامل كذا يطلب فكر كذا بالها ilaahay subxaana watacaala miisaankooda xasanaadka ugu daro dadku inay saan oo kale isugu yimaadaan oo dad culamo akhyaaro intaa lag isu keen xaadisooyin lasoo arkay iyo maxaad usoo joogta fara badan la kala faa'iidaysto waa arrin aada u wanaagsan dee dadka hadda boorka inoogu qoran wilaayadaa ka soo jeeda mudug iyo galguduud wanaagga iyo khayrka ay sameeyeenna dad badanoo innaga naga mid ahoo arrintaa aan goobjoog u ahayn oo ka maqnaana waxay u tahay arrin mataqaana farxad gelinayso kuwada ku dhaawacman ilahay caafiyo kuwa baaqigahe noo noolna ilahay inuu noo barakeeyo shacbiga muslimiinta ee meeshaa ku nool qabaa'ilka khayrka badana mahadcelin iyo wanaag fara badan iyo inagu leeyihi aniga ka wilaayatuljuba wust ahaan dee laba farxadood ay iita wilaayada galguduud wilaayadaydii hore aheyd oo aan kasoo shaqayn jiro maamulkii sheekh cabdulaahi ka horreeyaan yaan anigu ka mid ahaa wilaayada in badan yaan joogay sanawaad fara badan oo xiriira yaan meesha maamulkeedii ka tirtaan dadka maanta dhan laga sheekeynayo dhulka laga hadlayo waa dhul aan aada u fahmayo aada u garanayo wilaayada maanta martida loo yahayna de waa wilaayadan maantaba aan joogno laba farxadood iyo igita ilaahyaa ku mahadsan subxaana wa tacaala raggii culammada ahaa ilaahay khayr ha siiya safarkaa ku tagay waddada dheer soo maray haddana maritaanka keliya dee hortoodna waa la maray gadaashoodna waa la maray marka ilaahay yaa waafajiyey subxaana wa tacaala iyaguna dadaal fara badan iyo bixeen jasahum allahu khayran taariikh fiican iyo inoo soo guuriyeen waxna way ku dhiman yihiin hadda siday sheegayaano si guud wilaayada galguduud yaa anugu si khaas u aqaanay xamlaad fara badan oo gobolkaas ka dhaceen oo goobjoog yaanu ahaa xamlaadkii ugu waaweynaa ee annagana soo maray xamlaadkii mushrikiinta kamid ah dagaalkii nimankii mushrikiinta ee kusoo qaaday wilaayada islaabiga waxaa la dhihi karaa xamladii xasugurgurtay oo kaba shar yareen alxamdulilaahi qabaa'ilka hadda laga sheekaynayey waxay ka mid ahaayeen qabaa'ishii ilaahi subxaana wa tacaala islaamka iyo mujaahidiinta iyo raggii meesha jooga ilahi ugu nusray waxyaalaha xusuusta waxaa ka mid a markii mushrikiintu meel walba iska soo aruursadeen oo guuraceel iyo matabaan iyo ilaa gudihii etoobiya iyo abaabul fara badan la sameeyey laamigiina ay ka soo tallaabeen meelaha ugu horreysay ay ka soo dhaceen waxaa ka mid ahayd ceelgaras waxyaalaha qariibka waxaa ka mid ahayd geed hadda wabxe afkeeda ku yaalla wiil iyo abiya ku wada shiiday wiilkaa shiiday odagana waa ka dhaqaaqi waaye waa ku dul shiiday isna labadoodii meel meesha u dhawaa lagu xabaalay yacni qaraa'ibta lagala kulmay ka mid ahayd dadku marka dad ansaaroo noocaas waa ilaahay diinkiisa ama af ku difaacay ama xabad ku difaacay ahayd xamladii dambe etoobiyaanka ee tii cuslayd ahaydna kaalin weyn oo sharaf leh oo ammaan leh iyo qabaa'ilkaas ka qayb qaateen dhammaantooda jazahum allahu khayr ilaahi subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ugu dara etoobiyaanku laba jeer yuu galguduud xamlo ku soo qaaday oo uu soo galay midi way sii horreysay wakhti yaray joogeen midna wakhti dheer oo saddex sano iyo dheeraaday joogeen xamladaa dheer ee saddex sano iyo dheeraadka waxaan garanayaa mar walba oo ciidamadan etoobiyaanka sida hadda sheekhu uu ka sheekaynayo raashiin ama sahay ama bedel la samaynayo hadday waddadan dheer soo maraan dhuusamareed oo mataqaanaayo ceelgaras iyo ilaa ceelbuur ay ka soo gaaraan waxay soo dhex marayaan cidda maxamuud haraawa duublaha duublaha dhallinyartooda iyo odayaashooda iyo mataqaan dumarkooda waa wada hegan raggooda dagaalkay galayaan gabdhuhu biyay kuu dhaaminayaan caanaha lagu barxayaa waa lagu garab taagay yacni waa dagaal dadkii muslimiinta meesha deganaa o dhama garab ay kugu siinaan waa mid sahan ku ah oo ilaalo ku ah iyo mid dagaal kula galayo hadday dhankan hoose soo maraan oo waddadan guurceel ka soo degaano wabxe iyo meelahan warxoole iyo wabxe hadday soo maraanna iyadan cidaha mursaa markay lugaha la soo galaan ilaa ceelbuur ay ka galaan oo reer mursa iyaguna saas ahayd ciidankooda jeeshumadadkooda iyo dumarkooda saasay garab u ahayn u taagneen hal khasnad oo askari xarakada ka tirsan hadday ka fininto iyagaa usoo qaadaya u keenay waxyalan khasnadaanan ka qaadnay meelablan ka soo qaadnay yacni nasri wuxuu ahaa ma ama garab istaag ama kaalmo waxay ahayd aan waxba lala harin xamlaadkii inta aan joognay khadiirka ahaa eena soo maray waa tii ay ku qabsadeen ceelgaras ceelbuur wabxo meeshii lahaa budbud galcad ceelbuur ay ka soo baxeen waa ciidan kuwa jahaangalheeda inay qabsaan waxay sii dhex mari doonaan marka waa waddaday sii mari lahaayeen way maysan tegin oo ilahi uma qadarine waxay sii mari lahaayeen shacar iyo bergaan iyo marka kabacdigay ay tegi lahaayeen galhareeri raggii marka jabhadaha iyo wilaayadii iyo dadkii muslimiinta ee deegaanka deganaa waxaa lagu wada ballamay sida hadda sheekh cabdillah uu sheegay ragga qiyaadada ee dagaalka talada wax ka qaadanaya qabaa'ilada ku hogaaminaya ka mid ah xamladii urajarada ka mid ah marka urajarad baad garanaysaa macruufkahayd dagaalkii urajarad markuu dhaco ilaahay gaaladii jebiyey oo lagu kala baxay waasku xaflad weyn oo inoo dhigay ciidanka oo dhan uu jamciyey geelu u soo gaday geeliyaa loo qalay baraago cusub oo meelo gadaal ku yaallu noo furay oo oo qabaa'ilku ay lahaayeen ciidanku meesha ku dhaqdhaqdeen hilbaha hala cuno meeshuu noogu duceeyey ciidankii muslimiintaha annaguna waan u duceynay beeshii iyo qabaa'ilkii iyo ummaddiina garab istaagtay halkaasa lagu kala baxay waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah maalinkaa dagaalka uu dheci doono subaxnimadeedii nin dhaan wata biyo reerkiis u wada yaa inoo yimid oo socda markaasuu yidhi maanta dagaal maad galaysaan isagana dee kalsooniyuu qabaa innagana kalsooni ku qabno dagaalaan galaynaa galabtaa la galaya hadduu alle nimanku foodaalasgina wuxuu yidhi nin dhaankaana guriga geysanaya qorigay booshkaygana waan wataa rasaastaydana wata hortay iyaan dagaalka la gelin waa noo yimid nin abwaan u ahaa ciidanka markaa taxriidinaya six yaroo gabayo meesha ka tiriyey oo dardaaranba aada moodo inuu sii socdo ninkaa galabtaasu meeshaa ku shiiday raggii meesha ku shiiday oo ka mid ah islaantiisaan tacsi oogu tagnay annagoo dhowr ahoo inta baxnaan bal reemihii way u tacsiye wax yaroo lacag u geeyey wadaadkii geerihiisii markaan u sheegnay ninka waa shiiday allah ka aqbalo samir allah ka siiya lacag yar oo wadnaa u dhiibnay waa ka dhaaratay waxay tiri ma qaadanay waxay tiri waxa dhacaaya madaafiica iyo jug dhacaaya iyo ragga shahiida iyo ragga dhaawacmaya soo qarashii miisaana islaamka ma baxnaa anigay waajib igu ta maanta neefka xereeday ku jira inaan bixin hal dooreen kama qaadanaysa wax walba gaan sameyn oo nagu diid waxay tiri ninka awalba geerigu u qornaa wuu dhiman lahaa allah u naxariisto kuwaana idiin soo korinaya tiri kuwaan yaryarka oo dhalay shilinna inaa naga qaato weydiid yacni dadka waad la yaabaysaa waxyaalaha aad u la yaab kale maalinkaa dagaalka waxaa nagula jiray odaygaas maalinkaa dagaalku u dheci doono isaga waa mubaashar dagaalku ku jira qorigiisa wata waxaa kaloo dagaal ku jiro laba wiil oo dhalan dagaalku ay ku jiraan saddexii markaa dagaal ku yimid isagii iyo laba u dhalay maalinkaa marka wuxuu inoo sheegay lix carruuraan dhalay oo qaangaara ah kuwa qaangaarka laba ka mida way shiideenuu yidhi afara haddii ii nool afartuna jabhadaha iyo ciidanka muslimiinta ay ku jiraan intaan dagaal ku jirna iconka dhexdiis waxaa nalooga soo sheegay labadii wiila dagaal ku jirtay mid ka mida xabadii oo socda inuu shiiday yaa naloo sheegay odaguu nala socday waa u sheeg macaan kun adeer wiilkaadi hebelaa waa shiiday markaasuu yidhi alxamdulilah waa ii sima yihiin oo yidhi maa saddexna waa ii shiiday qaangaara saddexna waa ii nool yihin ilaahay yaa nooga mahad celinaya uuba naga sii dhaqaaqaba hore uu shaqadiisii usii wata labadii wiile maalinka dagaal ku jirta kii shiiday mooyo kii kale wuxuu ka mid noqday raggii maraykanka ay ku duqeeyeen ceelbuur iyo inta udhexaysa nasrudiin inta udhexaysa ayuu ka mid noqday maalinkii sidoo kale tacsiyaan ugu taga wuxuu nagu yidhi anigii tacsiye maysaane ninkaa meeshaan u dhalay u barbaariyuu ku baxaye allah ka aqbalee meydkiisa ma aastee mise waxbaan ka aasaa aasiyuu nagala qayb galay kadibna waxaa la ii sheegay mid kale inuu isna ku shiiday gobollada dhexe sheekh meequ marashana dadku marka dad qaraa'ib lahoo sabir lahoo dagaal iyo camalkan gar istaagiisa yacni kule weeye waxyaala cajaa'ib oo la yaab leh niman tadxiyo badan oo nafurid badan oo jihaadkan iyo camalkan garab istaagiisa ugu badan xagga kale waa tan walaalu ay ka sheekeeyeenoo xagga karamka iyo dadnimadana dad aada ugu fiican wey waxbixinta dad ku fiican wey xoolaha markii xaaladahaas oo kale la jiro si xoog leh xoolahooda u bixiyaan weliba qabaalkan beelahan waceesloo kale niman aad mataqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala gacan furnaan uu siiye wey oo shalayaan bixiyey iyo daraadaan bixiyey midna ma yaqaanaan hal qoysa waxaa laga yaabaa shalayna inuu neef bixiyo maalint kasii horreysay maantana mid saddexaad uu bixiyo oo isla qoyskii ayaa laga yaabaa oo intaa mujaahidiintuna hadday arkaan ay siinayaan wax wanaagsan oo aada u fiican weye dee dadka ciwad khayr badan inaan siino wanaagsan oon u abaalgudno dhulka ay degan yihiin dee in mataqaanaa iyo waxbarashada iyo tacliinta iyo dacwada iyo waxyaala hadda culimmadu ay soo sheegeen oo keeneen in gurma deg dega loo diro hadda abaaruhu meelay ka dhacaan gurmada loo diraa gurma dacwo markii loo diro dada culamaha loo diro mas-uulkii dacwaduuna la joogaa rag badan oo raggii odayaasho ka yimidna way joogaan hadda culimadii timidna hadda waa kuna waxay dhahaan annaga waxna laga bilaabay dhehen koow horta sakaawi ha laga furo horta koow waa in magaalada ceelbuur sakaawi laga furo oo sheekh cabdalla cabdalla la geeyey oo mataqaanaa tarbiya oo tacliin ay geeyaan xaruntooda geeyaan oo dacwadu meesha raad ay ku yeelata adagoo la yaqaan intaa waa insha allahu tacala hadda wilaayadii galguduud iyo macrifadii hore aanu lahaa ilaahi subxaana watacala walaalaha ka shaqeynaya jabhadu ajira ka siiyo waxaan kaga faa'idaysanayaa masaajidda haddii la tago ummadda in la towjiyo haddana waa la wadaayo jasaakum llahu khayran dad badan ayaa ka hadlay cadowgan dee ilaahay subxaana watacaala ciidan iyo awood aan isaga celina wuuna sii jazaakum allahu khayran soo dhowaada wilaayadiina ku soo dhowaada ilahay idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag markaana waxaan idiin soo gudbinaynaa een, qaar badan oo ka mid ah culimadii halkaasi ka hadashay kama gaarno dhammaantood laakiin een, qayb ka mid ah ayaanu soo qaadan doonaa oo kelimaad kala duwan iyagana een, runtii halkaasi ka jeediyey dareenkoodana een, ku cabiray gobollada laga soo sheekeeyey taariikhdooda iyo halgankooda iyo dadka muslimiinta ah ee dulmidiidka ah ee gaalada la dagaalamay oo runtii wax badan intii shirka loo fadhiyey runtii aada looga hadlay oo iyagana een, culimadu ay kelimaadkooda ku xoojiyeen sidoo kalena eh, talooyin iyo dardaarano kala duwan loo jeediyey makaatiibta dacwada iyo tarbiyada tacliinta ah oo qaybka iyagana in ay halkaasi geeyaan waxbarashada ka socota wilaayaadka koonfurta maadaama ayna runtii halkaasi ay aada loogu baahan yahay wax badan oo ka mid ah waxyaabaha ka socda een, wilaayaadkan kale Eh, aan soo dhoweyno qaar badan oo ka mid ah culimadii halkaasi kelimaadka ka jeediyey
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد آه، جزاكم الله خيرا الله يباركيه ماشي كلماتك tusaalooyinka iyo talooyinka la isku dhaafsan waha- lahaayo way annaga hadda intaan soo aragnay waa iska kooban Eh, laakiin wax badan baan soo aragnay dadkii haddee sanawaad soo joogeen waa inaga daran yihin waxaan dhihi lahaa haddaan dadaal badan gelino ilaahayna dadaalkeenu aqbalo u barakeeyo inta hadda muxuu ahaa aan ammaanayno khayrka aan ku haysanay ilaahay khayrkooda ha badiye iyo qabaa'ilka kale ku wareegsan oo hadda cadowga uu dhex fadhiyo haddaan juhdi badan ku bixinno ee waxay u badan tahay dad wax waxgal ah oo wax badan ilaahay subxaana wa tacaala cadowga meel walba ka soo jehaysan shartooda ku kaafiyo inay meesha ka soo baxaan bay u badan tahay horta dadaal fara badan oo ikhlaas lagu daray allabari lagu daray ha la geliyo yaan laga gaabin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta nafteyda iyo naftiina waxaan isku dardaarmaynaa taqwada ilaahi subxaana watacaala ee waxna soo bartay waxayna ugu baraaruji jireen inta la yaryahay cabsida ina aada loo badiyo inta dhallinyarada la yahay in cabsida aada loo badiyo maxaa la kulmi doontaa maxaa masiirkaada ku dambayn doonaa see noqon doontaa ilaahay maxaa ka lumi kulmi doontaa waxaa ma laga aqbali doonaa mase ma laga aqbali doono culummadu waxay nagu baraaruji jireen inta la xoogan yahay oo dhallinyarada la yahay in cabsida aada loo badiyo waxayna ka qaadan jireen qur-aanka wuxuu ku shaqeeyaa tarkiib iyo tarhiibuu ku shaqeeyaa cabsigelin iyo rajogelinuu ku shaqeeyaa qur-aanka ikhwaani marka waxaan naftiga ku dardaarmayaa inaan cabsida aada u badinno war maxaa noqon doontaa berito waxaa aa sheegaysa makaa dhabaa makaa runaa ilaahay ma kula ogyahay marka la duqoobo ee da'da la noqdo ee la sii socdana rajada ilaahay in la badiyo ilaahay waa daale waa duqoobay ilaahay intaana iga tabar naxariista ilaaha badi maadaama ilaah u socotay ikhwaanii dad shalayna la jooga maantana lama joogaan midda labaad waxay tahay ikhwaanii asalka sheyga wuxuu yahay dadka quluubtooda in la kasbado sayid qudba wuxuu dhihi jiray quluubtiina dowladda islaam ku beera quluubtiina quluubtiina markaa ku beertaan dowla islaama shacabka dadka dhanaa idiin noqonaa dowla islaam alaa fi ljasadi mudqa idaa salaxa salaxa jasadu kullu waidaa fasada fasada jasadu kullu alaa wahiya alqalb dadkaas aan wanaagga ku sheegeen ee qabaa'isha quluubtooda ilaah noo kasbay subxaana wa tacaala dadka quluubta aan ka kasbanno dadka quluubta aan ka kasbanno dowla islaam waa noo imaanaysaa shaki ma laha بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد إخواني مجاهدينتي culimadooda meesha isugu yimid iyo dheergaradka wulaada iyo qiyaadada meesha fadhida asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ikhwaani saad la wada socotaan qowmiyaddan aan ka dhalanay ee bariga afrika alla ku beeray ee soomaaliyeed dekano weyn bay gaalo ka qabtaa dekanada waxaa kow ka ahaa imaam axmed guri waxaa laba ka ahaa sayid maxamed cabdillah xasan markii loo- loo soo gudbo haddana xarakatu shabaab almujaahidiin qarnigan in hadda sii dhammaanaya gebagabadiisa aan ku jirno caalamul islaami wax madaxa u foorrimi wax la dagaalamo lama hayo oon idinka ahayn waxay keentay colaadaa hore laydin hayay soomaali in loo qaybiyo shan gobol tii ka dambaysay itixaadkuna waxay keentay siddeed gobol tan hadda haddaynan ka tubdaysanin wax kalay keeni doontaa qabaa'ilkan hadda la buunbuuniyey cabra taariikh gabiil kasta oo dagaalama oo gaalo la jihaatama waa lala coleytama hadda ku- qolada kurdida la yidhaahdo dhammaanteed waa la kiristaameeyey amba calmaaniyiin baa laga dhigay salaaxudiin ayuu baa ka soo jeeda intaasay eedda ku kasbadeen dadkeenna hadda aad ka sheekaynaysaan ee qiimaha badan aad ku sheegteen gurmad bay u baahan yihiin haddii ay wanaaggaa leeyihiin innagana abaal bay inagu leeyihin marka an waxaa qabaa qaabkii loo abaalmarin lahaa aan ku soo dhowaadeyn in dhowr daaqim la diyaariyo daaqimka koowaad wuxuu ka socdaa qolada sixada iyo caafimaadka ayuu ka socdaa daaqim weyn oo shaybaadhkiisa wata ayay xarakadu diyaarinaysaa gelgaduud baa loo dirayaa degmo degmo iyo tuulo tuulo iyo wilaay wilaayaa loo tegi dadka waana la baadhi dawadana majaanan baa looga dhigayaa waa qodob qodobka labaad maktabu dacwa wuxuu diyaarinayaa daaqim labaad buu diyaarinayaa daaqimkaa labaaduu diyaarinayo waxaa la socota mas-uuliyiinta sakhaawi baa la socota iyo aqsaamtiisa kale ka hooseysa maahir bilqur'aan iyo qolyihii kaleetaa la socda degmo walba iyo wilaayo walba waxay ka diyaarinayaan dad mataqaanaa qur-aanka dadkii u ta'hiiliya oo dadkii soo celiya ayaa laga diyaarinayaa daaqim labaad baa maktabka la socda maktabu dacwa la socda waa inuu diyaariyaa raggii macaahidda waaweyn waxberi jiray jooga waa in laga diyaariyaa dad mufasiriin ah dad culimo waaweyn oo xalaqaadka oogi karahaya deetana wilaayaadka iyo gobollada laga bilaabo tafsiirkii qur-aanka ahaa iyo xalaqaadkii iyo siiradii rasuulka iyo towxiidka dad bilaabi karahaya ayadana waa inay daaqimkaa la socdaan maktabu dacwa uu wado daaqim kaleeto isaguna tanshiidi ahoo ragga culimmada xalaqaadka fadhiistay dadka ku soo xidho oo intay saldhigaan hayso saddex bilood la soo joogaan ha la raaciyo taa maktabu dacwaan dhihi lahaa qolada walaalahe maktabu tarbiya rag badan baa inagala joogeen ayagana waxaan dhihi lahaa niman yahow sida walaaluhu sheegeen meeshii koowaad ay ka hana qaaday macadkan qurdubo ah ee maanta meel kastaba caanayaashuban laga dhigay meeshii koowaad ee dhidibada ku istaajisay ee u halgantay ee la qaxday markii etoobiyaanku joogeen kaynta la galay ardadooda la galay waxay ahayd galguduud bay ahayd maanta inay jaamacad weyda gardaray ku tahay marka waxaan qabaa maktabu tarbiya inuu si degdega jaamacad ka fura galguduud oo ardayda sidai walaaluhu sheegayaan qurdubo markay ka baxaan laba waa mid hidaayada allah iyo subxaana wa tacala ardaygu inuu furinta soo hahlo jihaadka yimaado amba maktabu tarbiya hoos u soo dhaadhiciyo meelahan koonfurta alla keensado kii intaa waayo oo gabdhihii wax ka baxay hataa gabdhihii qurdubo ka baxay laga yaabo toddoba sano sideed sano ka hor ka baxay quryaha qurdubo ka baxay iyagoo musaqifiin oo aqoon-yahana ayay maanta guryahoodii joogaan hooyooyin yihiin waxaan qabaa jaamacadda in deg deg halkaa iyadana loo geeyo maktabu tarbiya ayaan dhihi lahaa waxaan kaloo kusoo gebagabayn lahaa dadkaa ehelkeenna eh wanaagsan eed wanaagga ku sheegteen rabbi tuugmana aan ugu darno ilaahay inuu habaat siiyo subxaana wa tacaala oo xaqa uu ku sugo aan u rabbi tuugno ilaahayna carabka uu ka leexiye gaalana alla uu ka qabto subxaana wa tacaala جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم بارك الله فيكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله سبحانه وتعالى يا أماني وناغ ودن له ربي جنبا باكو شكرين كنا حمدنا wanaag wanaagsan iyo kelimad wanaagsan oo qalbiga u wanaagsan ayaa laga sheegay khaasatan labada waali warbixintayna siiyeen jazaahum allahu khayra waxaan odhan lahaa dadkaa sidaa wanaagsan laga sheegay waxay u baahan yihiin hawl la baritaaro oo la gacan qabto la tuso maamulka islaamiga ah ee xaqiiqiga waa in makaatibtii wasaaradihii la geeyaa gobollada oo ay ka noolaadaan maktabu tarbiya watacliim ساينا ودريو مكتب الدعوة ساو دريو مكتب الصحة ساو دريو مكتب maxaan ku dhahay jeeshkii saa loo dirayo badii saa loo dirayo wax walba qulqulayaano halkaa joogi keliya xooga hala saaro halkaa intaa baan oran lahaa wallahu subxaana watacaala aclam الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد كنت جلسة جلسة الوفاء لأهل التضحية والفداء وجلسو هذه هذا قيب بدن حيالها دي جلسات كالغو قيمية وحا كمد مكانك يدادك سو حاضري وجوهدا اي كلماتك وحيالها الغو قيمية اي وقت اي كسو آدي وجلسة هذا قيم بدن كلماتك كوبان صدح ما أفر كواب بدن هاي horta baahidu way wada jirtaa culammada hadda meelo badan bay walaayaadka soo mareen meel walba waa laga soo gudbi baahida noocaas haddana walaalihii ugu dambeeyey warbixintoodii waa dhagaysannay ihtimaamka hadda la siinaya gobolladaas runtii waa waxay muujiyeen xaqna way u leeyihiin in loo abaalgudo talooyinkiina hadda waxbaa laga bidhaamiyey oo walaaluhu ay sheegeen horta biyi waxaa layidhi sacabadaadaa looga dhargaa dadkana maanta waxay u baahan yihiin haddee waa diin iyo quluubtooda in lagu shubo oo xalaqaad ay helaan oo masaajidada duruus laga bilaabo oo waxyaalaha ugu muhiimsan middaan kaleo ayadana haddee booqashada iyo ziyaaraadka iyo taxriilinta iyo lajnaadkan la dirhayana waa loo baahan yahay waddanka maanta kulayl baa jira abaar baa jirta dadkaas xaaladooda aad bay halis u tahay qadiyadaas qadiyad laga aamusi kara xaaladda taagan iyo abaaraha qodobka igu dambeeya waxa uu dalkeenna maanta xaalad buu galay xaaladdan hadda la leeyahay qadiyadan ictiraafka way ka weynta arrintu way ka weyn tahay maaha hadda ictiraaf kelii maahayn waddanka oo dhan baa lala wareegay iyo kala qaqaybintiisa laakiin meeshaan ka rabo waxa waan ku soo khatimahay ilaa muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed muddaa la soo qaybinahay oo dalkeedii oo ingiriis uu soo maart uu soo qaybi weli culammada soomaaliyeed arrintaa fadwo kama soo saarin wax fadwo qoran oo culammada waagaasay ka hadleen haddee qof masjid ka hadlay iyo qof dee keligii keligii duul waa iska jiraa laakiin fadwa waxa waa taariikh annaga hadda waa tagaynaa lakiin ubadkeen maxaan ugu tagaynaa fadwa oo musajala oo culammada soomaaliyeed culammadii soomaaliyeed majaalka ayaan u dayna horta macnaha qadiyaddan fadway u baahan tahay fadwa musajala oo culammadii baa soo saartay soomaaliyeed taariikhdu markay intaa ah jiilka dambe haa akhristeena qadiyaddan waxa weye marka yahuud ay nagu soo gashay qadiyaddaa ictiraafku way ka weyn tahay fodway u baahantah culammadu inay fodwa musajala taariikhda gasha jiilka dambe ay akhristaan iyay u baahan tahay wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin martigelinta iyo diyaafada isku imaatinka jazaakum allahu khayran maktabka iyo intan la halmaasha allah allah barakeeyo haaniyan fadhigu fadhi qurxoon weeyaan waxaan odhan lahaa innama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo ilaahay subxaanahu watacaala walaalo naga dhigay gobollada laga sheekeeyey galgaduud iyo mudug wanaagga badan laga sheegay waxa ay qabteen iyo acmaashooda iyo jihaadkooda iyo diyaafadooda iyo culummada soo dhowayntooda iyo jihaadkooda acmaashaa faraha badan ikhlaas allaha uga dhigo aamiin dhahae laakiin waxaan isleeyahay waxay mudan yihiin in wax badan loo qabto laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu daraja ilaahay subxaana wa tacaala dadkaas macnaha wilaayada mudug iyo galgaduud aad iyo aad loo ammaano wilaayaadka laga saaray wilaayaadka waxa ay haystaan oo tacliin ah oo makaatib ah oo macnaha sakhaawi ah oo tacliin ah ma ay haystaan yaan laga dhigin diinku ilmihiisa daymaduu ku koriyaa hadday dadkaasi wax qabteen waayba qabteene abaalkoodu waa in la nooleeyo oo makaatib waaweyn la geeyo oo lagu sabro kulaylkooda oo rag badan la geeyo saasay aniga ila tahay midda afraad shaqaadiwaaxid baa wax yar ka bidhaamiyey meesha in badan kama yeerin siyaasaddii soomaaliya si kaley u wareegtay wasiiradii baa yimid hargeysa yaa damaano qaadaya berri ka maalin gurguurta inuusan odhanayo waa aqoonsaday asaga laftigiisaa la soo hayaa waxaan nidhi falastiin lam tuhawad assoomaal lam tuhawad aaway halkaasaan koob iyo tobanlaha ka tuurayna falastiin lam tuhawad hargeysa lam tuhawad aawo waxa weeyaan aan ogaano walaalayaal waxa weeyaan in fataawada shiicu iyo culummadu ay tilmaameen oo rasmiga culummadu inay dhegtu u taagnaato iclaanka in lala socdo xaaladuhu marban ka isbedelayaan aan ogaano arrimahan aan ogaano arrimu arrimo sahlan ma aha waa hagaag gabagabadii ayaannu isla soo gaarnay shirka waa la soo gabagabeeyey ugu dambeyn mas-uuliyiin ayaa kelimaad kala duwan ka jeedisay waxaana sidoo kale lagu ballamay in si guud dadka muslimiintaah ay mas-uuliyad ka wada saaran tahay difaaca dalka iyo weliba sidoo kale in dadka muslimiinta lagaha qabtiro baahiyaha diimeed lana gaarsiiyo culimada meel kasta oo wilaayaadka ay tagaan ay runtii markaasi juhdigooda ugu badan ku bixiyaan sidii dadka muslimiinta loo bari lahaa diintooda sidoo kalena ee dadka lagu dhiirigeliyo inay cadowgooda indhow lahaadaan oo ay la dagaalamaan oo ay runtii indho gaar ah ay u yeeshaan oo ay ku fiiriyaan guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkeenii aanu idinkaga soo tabinaynay jalsadii loogu magacdaray jalsatul wafaa liahli tadxiyati walfidaa intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan intii uu barnaamijku socday walaalaha cismaan axmed duubow iyo maahir maxamed ayaa barnaamijka igala qayb qaatay anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayey inta aan barnaamij midka la mid ah dib markale ugu kulmayno toddobaadka soo socda insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا